bilowgii waxaanu la kulnay saaka subaxii hore guddiga nabadgelyada waxaanu la kuln ku xijinay isuduwayaasha wasaaradaha dhammaantood waxaanu ku xijinay ganacsatada gobolka intoodii badnayd kulamadoona noo socdaan haddii ilaha inan ka dhigo berita ayaanu sii wadi doonaa waxaanu wadaynaa haddii alla ina odayaasha aragno haweenka aragno dhalinyarada aragno waxgaradka aragno cid wal oo gobolka ku sugan inaanu kulamo la samayno annaga oo arrintayadaa aanu kala hadalay intaaanu la hadlinay mas-uuliyiinta sidii loo looga hadli lahaa gobolka horumarkiisii iyo arrinkiisa iyo in la wajaho khalkhalka gobolka kusoo wajahan iyo dhibaatooyinka laga wado aada baan isugu afgaranay waana wadi doonaa waxaan isna halkaasi ka hadlay mas-uul ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan mudane cismaan garaab soofe oo ugu baaqay qurbo joog iyo weliba bulshada ku dhaqan magaalada laascanood inay doorkooda ka qaataan dhanka horumarka iyo nabadda qiinta nabadgelyada gobolka iyo siduu gobolka u wasjehi lahaa ugana shaqayn lahaa dhinihiisa horumarineed oo uga fogaan lahaa wax kastoo ku keenaya khalkhal ah xagga amniga iyo nabadgelyadan buuxda ay haystaan aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida buuxda ee cid kastoo aanu is aragnay ay noogu soo shireen ee ay noogu yimaadeen aada iyo aad umaqsan